Munaasabadan oo ku saabsan ee tartan aqooneed ka waxbarashada maadiga iyo diiniga ayaa lagu qabtay madarasada iftiin ee xaafada kooda luuleyo ee galbeedka degmada Caabuud Waaqi ee gobolka Galgaduud waxaana ka qayb galay maamulka madarasada, macalimiinta, ardayda, waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Caabuud Waaqi. Macalin Shariif Cali oo ah maamulaha madarasada tartankan loo qabtay ardayda ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka munaasabadan loo sameeyay.
laba sano baa hadda ii dhamaatay intaana meel bay soo socday hadba eej bay soo maraysay hadba eej bay soo maraysay ilaa maanta ay labadii sano noo xirantay marka ilaahay baa ku mahadsan arday hadda waxaa dhigataa boqol iyo toban ah baa dhigata macalimiinta hadda joogta waa afar macalin waay afar macalin baa madrasada dhigata laba maadi ah hadda waa kuwa macalimiinta meesha ka hadlayay iyo anigii oo meesha joogo ugu yara sarreeyaan afarteedaasaan ahay laba macalin macalin yacquub iyo aniga iyo laba macalin hadda meesha taagneed oo maanta oo dhan aad arkayseen yaa hooshaa wax ka waday marka ardadeedana ma liidato de insha allah inaynu dadaalno baa naga go-on marka gelina waa maadi gelina waa diini geliga dambe sagaal saac bay soo galaan ama saddexdii galabnimo kadib waxay ka baxaan adiga laba saac kadib maqribkii meelahaas oo kale bay ka baxaan marka meeshaan dugso hoose dhaxa waay saasaynu ka doonayn anaga inayna noqoto markii horena asaaskeedana saasuu ahaa
Dhanka kale qaar ka mid ah bulshooyintii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa iyaguna hadallo bogaadin ah ka jeediyay goobta.
maalinta shan iyo toban arday baa lagu bilaabay shan iyo toban arday meelahaas arday ayaa lagu bilaabay maantana inta arday fadhiso oo qur-aankii ku barato oo qayganinka dambe iskoolka ku barato waa maa sha allah tabaaraka allah waxaan rabaa dardaaran inaan siino ardayda da'yarta waa u dardaarmaynaa waalidkana waa u dardaarmaynaa da'yarta waxaynu u dardaarmaynaa in ay ogaadaan waxa ay baranayaan inuu yahay hadalka ilaahi subxaana wa tacaala qur-aankii kariimkaah ayaa la barayaa qur-aanka kariimkaana waa hadalka ilaahi subxaana wa tacaala waa wax adduunyada yimaado shaygii ugu wanaagsanaa weeye qur-aanku
wanaaggan iyo juhdigan aad bixinayso mid ajir iyo xasanaad aan dhammaanayn allaha kaa siiyo caruurtaada iyo awlaaddaana allaha kuugu xifdiyo adigana caafimaad iyo cimri dheer oo cibaado leh allaha ku siiyo allahana ku sugo oo khayrkan inta badan dadka naf iyo shaydaan baa ku xiriirtee ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkan wanaagsan allaha kugu sugo idan marka waxaa la rabaa inaad noqoto qof xambaarsan mas-uuliyadu weyn ee keliya aysan ahayn inaad meeshaani keliya aad xoogaha ka bariisaynaysa base waa inuusan hadafkaada ahayn waa inaad mas-uuliyad xambaartaa Munaasabadan ayaa ku saabsaneed in ardayda lagu tartansiiyo aqoontooda ku saabsan dhinacyada maadiga iyo diiniga iyadoo sidoo kale goobta lagu soo bandhigayay heerka aqoonta ardayda.